maanta ayaa waxaa ku eg diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug sida ay sheegeen guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug guddiga ayaa muddo afar iyo labaatan saaca shalay ku kordhiyay isdiiwaangelinta musharaxiinta doorashada taasi oo ku eg maanta si musharaxiinta daneynaya in ay u tartamaan doorashada galmudug ay fursad ugu helaan inay isdiiwaan geliyaan afar musharax oo ka mid a kuwa ugu saameynta badan tartanka madaxweynaha galmudug ayaan weli isdiiwaan gelin xili saacado kooban ay ka harsan tahay wakhtiga ay qabteen guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka maamulka galmudug musharaxiintan ayaa kale ah cabdiraxmaan udowaa cabdulaahi faarax weheliye kamaal guutaale iyo cabdidheere kulamo siyaasadeed ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud